magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan gaar ahaan masjidka dacwa ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayay tartan aqooneed u dhexeeya ardayda dhigata dugsiyada daarul minhaaj kuwaasi oo ku tartamayay culumta shareecada munaasabadda waxaa ka qayb galay culimo udiin waalidiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale sheekh cabdi maxamed oo ah maamulaha maraakisu daarul minhaaj ayaa ka warbixiyey qaabka uu tartankan u dhacay waxa weeyaan waxaa dhiganaya ku taxnaa dad fara badan laakiin si gaara waxaa ugu taxnaa toddoba xalqadood toddobadii xalqadood waxa weeyaan tartan baanu u qabannay xalqaddii ugu sarraysay ayaannu halkan maanta ku abaalmarin doonaa oo siddeed qof ka kooban ardayda kalena waxaan leeyahay dowraad kale way soo socdaan oo waxa weeyaan habeenkii waa la sii wadi doonaa biidni illaahi tacaalaa habeenka jimcaha iyo habeenka khamiista laba dersi baa ka sii socon doona tartanaduna way sii socon doonaan xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen maamulka maraakisulminhaaja
waxaan u mahadnaqayaa culimmada xaafadda guddida xaafadda jiif caaqilada iyo rooble runtii dee ardaydan annaguna aad baan ugu faraxsanoo gelinka horena annagu bay nala joogaan oo wax u dhigana oo tarbiyadeenna gelinkii dambena maxayd sheekh rooble iyo masaajidkii ayay la joogaan carruurtan qur-aanka baratay ama rag iyo hablaba inamiyo hablo waxaan ku waaninayaa idinkaa dadka iminka ugu taajirsan ha u qaadanina inaydaan waxba haysan qofka qasnaddii maskaxdiisa ilaahay qur-aanka ugu shubay ee uu qaybsiiyuu karsiiyey cid walba isagaa ka awood badan oo qasnaddiisa ay u buuxdaa waxaan aad ugu bogaadinayaa ardayda waxa weeyaan aadka u yaryar ee iyaga oo markaasi xilligii maraya haddana galab kastaba goobta fadhiyey xagga dad ka mida oo iyaga laaleegay ciyaar ay mashquulisay haddana iyagu iyadoon cidna soo qasbayn iyagu ay iskood u soo doonanayeen waxa weeye inay cilmigaa dhigtaan marka aad baan iyaga ugu bogaadinaya waxaan leeyahay uun in markaa xaggaa aad maraysaan aad ka sii waddaan tartankan ayaa door ka qaadanaya sidii ardayda loo horumarin lahaa waxbarashadooda iyadoo goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan